أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alaan dulisaaka idiin heesakooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalinta sideed iyo labaatanaad iyadoona iiraan xali gantaale culus ku garaacday dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiiyey qaar ka mid ah dalalka carabta in ka badan shan askari murtadiin ayaa ku dhaawacmay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maleeshiyaadka koox herdada soomaaliya ayaa qabsaday deegaano uu gacanta ku hayay maamul goboleedka koonfur galbeed iyadoon labada dhinac ay wadaan abaabul dagaal dowladda saliibiyadda uganda ayaa xabsiga dhigtay saraakiil ciidan oo loo haysta diyaarad ku burburtay dalka soomaaliya بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo sebtiya taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii sideed iyo labaatanaad iyadoona iiraan xali gantaalo culus ku garaacday dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey qaar ka mid ah dalalka carabta haddaba xoogii ugu dambeeyey saaka waxaynu wax ka weydiinay walaalkeen nuur cali warsame abushiiba haya abushiiba aad baad u mahadsantahay walaalka maxamuud shee axmed tooshow bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka oo sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay sagaalka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo dagaalka ka socda bariga dhexe wuxuu galay maalintii labaatan iyo sagaalaad kaasoo u dhexeeya nidaamka shiicada iiraan oo dhinac ah iyo dhanka kale oo ah maraykanka iyo yuhuudda xalay weeraro iyo weerar ceelino ayaa ka dhacay mandiqada bariga dhexe loogu yaro oo colaadu ay ka holcayso nidaamyada daaquudka carabta gaar ahaan imaaraadka kuweyt iyo baxrayn ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay iiraaniyiintu ku qaadeen mawjado weeraro ah kuwaasoo isugu jiray diyaarado daroon ah iyo gantaalada ridada dheer balse waxa ay sheegeen in weeraradaasi ay dhiciseeyeen oo ay kaga hortageen nidaamyada difaaca hawada oo diyaarsanaa halka gantaalada qaar ay ku dhaceen meelo bannaan oo cidlaha alaaba marka duqeymo loo geysto wadamada khaliijka waxay sheegaan inay iska difaaceen ama meelo cidlaha ay ku dhaceen yuhuudda ayaa iyaguna war ay soo saareen waxay ku sheegeen in weeraro dhanka iiraan kaga yimid ay iska difaaceen oo ay ka hortageen balse kuwii ka firxaday meelo cidlaha oo aan dad joogin ku dhaceen halka taa cagsigeena baraha bulshada lasoo dhigo sawiro iyo muuqaalo muujinaya burburka xoogan oo ay geysteen weerarada lagu ekeeyey yuhuudda sidoo kale iiraaniyiinta war ay soo saareen waxay ku sheegeen in duqeymo ay maraykanka iyo yuhuuddu ka geysteen magaalada caasimadda ee tahraan ay ku burburiyeen jaamacad ku taala magaaladaas weliba aysan sii sheegin khasaar nafeed oo ka dhashay sidoo kale war lagu qoray shabakadda aljaziira ayaa waxa uu sheegayaa in sahaynadu ay weerareen guri ku yaala magaalo lagu magacaabo zanjaan oo dhacda waqooyi galbeed ee dalka iiraan waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaar dhimasho dhaawacba isugu jira iiraaniyiinta waxay faahfaahiyeen weerarada ay ku qaadeen maraykanka iyo yuhuudda iyagoo tilmaamay in warshado iyo goobo muhiim ah la weeraray wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas al kharaaji ayaa sheegay in yuhuuddu ay weerareen laba ka mid ah warshadaha birta ugu waaweyn ee iiraan xarun koronto iyo goobaha nucleerka rayidka ah iyo kaabayaal kale fariinta uu ku baahiyey baraha bulshada uu ku leeyahay gaar ahaan twitterka ayuu ku sheegay in yuhuuddu ay sheegtay inay ficilkan samaysay iyadoo la kaashanaysa maraykanka islamarkaana weerarka uu ka hor imaanayo muddadii dheeraadka ahayd ee madaxweynaha maraykanka uu qabtay diblomaasiyadda wuxuu intaa ku daray in iiraan ay bixin doonto jawaab aad u culus arrintan waxay timid wax yar ka hor afar labaatan saac kadib markii hogaamiyaha maraykanka silibiga trump uu sheegay in uu dib u dhigay weeraro kasta oo lagu qaadi lahaa kaabayaasha tamarta iiraan muddo toban maalmood ah sidoo kale waxay dhacday iyadoo militariga yuhuuddu ay sheegeen inay duqeeyeen warshada biyaha culus ee arag ee bartamaha waddanka iiraan ee walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow xuutiyiinta ayaa waxay soo saareen war ku saabsan dagaalka ka socda bariga dhexe waxay direen digniin ayagoo aan qaadan go'aan ku saabsan dagaalka inay ku biirayaan in kale taa beddelkeedna waxay soo bandhigeen saddex arrimood midkood haddii ay dhacdo inay ku qasbanaan doonaan inay ku biiraan dagaalka haddii waxay yidhaahdeen dalal cusub ay ku biiraan duulaanka ka dhanka ah iiraan ay taageero siiyaana maraykanka iyo yuhuudda diyaar baanu nahay waanu ku biiraynaa haddii sidoo kale badda cas loo adeegsado in laga weeraro iiraan ama dal muslim ah dagaalka waa naga go-an tahay iyo waxay yidhaahdeen haddii dagaalka la ballaariyo ee walaalka maxamuud sheekh axmed tuushow madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa qoraal dheer waxa uu soo dhigay baraha bulshada uu kala xiriiro qaybaha kala duwan ee dadka wuxuu yidhi waxaan aaminsannahay in isbeddelka nidaamka iiraan uu horey u dhacay waxaan ku dhownahay inaan ka dhigno bariga dhexe mid mid ka xurooba argagixisada waxa ugu yeeray iyo handadaadda iiraan ciidamadeennu waxay burburiyeen xarumo nucleer oo iiraan ah waxayna ku burburiyeen buu yidhi howlgalka loogu magacdiray operation mid hama wuxuu yidhi iiraan hadda ma aha cagajuglayihii bariga dhexe sidii horeba balse waxay ku jirtaa buu yidhi gacan isdifaacid ah waxaan badbaadinay buu yidhi bariga dhexe oo dhan keliya ma ahan yuhuudda lama filayn in iiraan ay gantaalo ku weerarto dalal sida sacuudi arabiya qatar imaaraadka iyo kuweyt ma ogolaan doono buu yidhi in la taageero argagixisada oo ay helaan hub nucleer ah dadka iiraan waa inay furaan buu yidhi marinka hormuus maanta waxaan iiraan ku dhufanay buu yidhi weerar weyn waa maalin militari ahaan wanaagsan iiraan ma hayso diyaarado dagaal ama difaac hawada oo shaqeeya waxaan dilnay hogaamiyihii sare ee iiraan wiilkiisuna waanu dhaawacnay buu yidhi waxaan ka niyad jabsannahay buu yidhi naata oo aan naga caawin mana aysan noo soo gurman buu yidhi sida xulufadeenna bariga dhexe ma jirto buu yidhi warcad oo ku saabsan hogaamiye cusub ee iiraan qofna ma doonayo inuu xil ka qabto hadda weeraro iyo howlgallo bartilmaameed ahna way socdaan iiraan difaac hawadeed ma leh buu yidhi mar kale wakhti ayay nagu qaadan doontaa inaanu qaadano go'aano oo aan wax ka dhahno xaaladda iiraan wuxuu yidhi bariga dhexe mustaqbalka wuu isbedeli doonaa oo wuu barwaaqoowi doonaa warbaahintu waxay sheegaysaa buu yidhi in aan lumiyey taageero ka mid ah taageerayaashayda arrintaasna waa khalad buu yidhi waxaan aaminsannahay isbeddelka nidaamka iiraan inuu horey u dhacay waxaanan ka miixin doonaa wakhti kale buu yidhi toshow sida ay warisay wakaaladda wararka anadool oo turki laga leeyahay ruushka ayaa ka digay in howlgal dhul ah uu maraykanku ka fuliyo waddanka iiraan kaasoo uu tilmaamay inuu yeelan doono cawaaqib aad u xun oo ku fida gobolka oo dhan jasaaka allaahu khayran walaalka abushiba in ka badan shan askari oo murtadiin ayaa ku dhaawacmay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen degmada afgoy oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanku kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana qaraxaasi lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah qarax ayaa si gaara kaga dhacay goob farsanoweed murtadiinta waxaana allah fadligiisa qaraxaasi ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin ah oo laba ka mid a dhaawacyadooda culisiin xaaladoodana ay garaab tahay maleeshiyaadka koox herdada soomaaliya ayaa qabsaday deegaanuu gacanta ku hayay maamul goboleedka koonfur galbeed iyadoon labada dhinac ay wadaan abaabul dagaal tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed loolanka siyaasadeed iyo midka ciidan ee u dhexeeya murtadiinta ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay saacadihii lasoo dhaafay isbedello dhanka maamulka ayaa ka dhacay qaar ka mid ah deegaanadii uu ka arriminayay maamulka ashadala diriirka koonfur galbeed wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in maleeshiya daacad u ah kooxda ridada ay la wareegeen gacan ku-heynta degmada afgoye wasiirka maaliyadda maamulka ashadalla dirirka koonfur galbeed ayaa sheegay in shalay gelinkii hore ay maleeshiyaadka kooxda ridada xoog kula wareegeen gacan ku-heynta koontaroolkii weynaa ee afgooye islamarkaana la xerxiray dhammaan saraakiishii halkaasi ku sugnaa wuxuu carabaabay in afgooye ay gacantooda ka baxday isagoona arrinkaas ku eedeeyey xasan gurguurte sidoo kale deegaanka warmaxan ayaa lagala wareegay maamulka laftagareen geesta kale dhinacyada ayaa gurmadyo kala duwan u diraya jiidda dagaalka degmada buurhakaba waxaa gaaray boqolaal maleeshiyaad ah oo ka tirsan kooxda riidada soomaaliya gaar ahaan kuwa turkigu tababaray ee loo yaqaano gorgor dhinac kale xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ayaa iyana abaabul dagaal iyo ciidamo uruursi ka wada deegaano dhaca duleedka magaalada baydhabo xildhibaan saransuur iyo maxamed mursal oo boqolaal askari kula hadlayey duleedka baydhabo ayaa goodis u diray madaxa kooxda ridada soomaaliya murtadiintan ayaa sheegay in xasan gurguurta ay uga soo carareen muqdisho balse aysan baydhabo uga carari doonin oo ay si adag u difaaci doonaan maamulka laftagareen
dadka saydi walanin gudidi hakootarnay baydhooy qoy antanin gudaba galaase ko ogolaadana madidin undurhorn mukurooran baydhoo bilaay baydhoo mukurooran kadagaalamaan waan kada madaan meekala miijin hasi sheego waa walku noo waa walku waa noogay asamow waa walku waa noogay hamba baydhoo inta kooj dadkaa weedo inta kooj inta neeska koojna kontonka maalmood hoobku dhammaata meeli walaan ku biyey unuuna hoob ilaahay er wala ii sheegay laakiin inta ka dhammada ama inta ku dhammadoy ama iyaalku saakhalada dhammada laakiin inta ka dhammada hasi sheego tuliin hay guddoomiyihii hore ee golaha dawaaqiidda kooxda riddada haddana ah xildhibaan ayaa uga baaqay maleeshiyaadka maamulka ashhadalla dirirka koonfur galbeed inaysan ka cararin ciidamada gulufka ku soo ah baydhabo kuwaas oo hadda ku sugan buurhakaba eedaa lasin koobsadi bikaas weli dareemase badura ciidan laha ku qaadi weejida lanfa fokadahoy mayle rays ilaa xamar iyo laka roorahoy gabalkan wali waa niyuglarkii oo dadka xasan sheekh dili lahay isugu way kasee kulligii ciidanga atiin dalkookada lakusheeni meelokada laakuwedi dalka dhatiis bahaato laamigu meelanhaayna oo isindega lahayna lama goorbo xabadlikirida haddiise jabana meeluse jabaw laamiga layo maada deegaankii ma ee degmuuse kasaa gordow ma lee laguse kasaa ungayliisadaw ma lee intuuse dagaalamo kor walyaro sidoo kale dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay walaac uga muujisay khilaafka u dhexeeya murtadiinta war-saxaafadeedka ka soo baxay safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ayaana lagu sheegay inay si aada uga xun yihiin in maleeshiyaadka iyagoo tababarka iyo saadka siiyeen ay hadda hubka isku sitaan oo ay dagaalamayaan xiisaddan ayaa ku soo aadaysa xili maamulka fadhigiisu yahay baydhabo uu xiriirka u jaray kooxda riddada uuna bilaabay inuu qabsado doorasho isaga u gaar ah jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani dowladda saliibiyadda uganda ayaa xabsiga dhigtay saraakiil ciidan oo loo haystay diyaarad ku burburtay dalka soomaaliya walaalkeen muraan moxamed ee rabixintaasi inoo eegaya war ka soo baxay dowladda saliibiyadda uganda ayaa lagu sheegay in xabsiga la dhigay saddex sargaal oo sare oo ka tirsan ciidamada uganda u b d f ah kuwaasoo lagu eedeeyey mas-uuliyadda khasaaraha diyaarad ciidan oo ku burburtay gudaha soomaaliya bishii sebteembar ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ah saraakiishan ayaa ka soo hormuuqday garsoorka dalkaasi iyadoo lagu eedeeyey inay dayaceen diyaaradda burburtay taasoo keentay khasaaro xubnaha saraakiisha ah ayaa beeniyey eedaha loo jeediyey kuwaasoo ka hor imaanaya sharciga ciidamada uganda kaasoo dhigaya in maxkamad lasoo taago qofkii lagu helay dembi kan la mid ahaa xeer ilaalinta dalka uganda ayaa sheegtay in baaritaanada weli ay socdaan taasoo keentay in kiiska dib loo dhigo maxkamadda la soo saaray saraakiishan ayaa amartay in eedeysanayaasha lagu sii hayo xabsi ilaa afarta abril labada kun lix iyo labaatan markaas oo xilli kale la horkeeni doono maxkamadda diyaaradda burburtay ee lagu eedeeyey saraakiishan ayaa ahayd diyaarad kuwa militariga uganda ee ku sugan soomaaliya taasoo ka shaqaynaysay qaadista ciidamo iyo sahay kuwaasoo la gaarsiinayay ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan gudaha soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga gaal andalus saaka wanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtageli oo aan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala hadinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga gaal andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wajihaadkum mubaarak